ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى بالسهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaad dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin walba marka laga reebo jimcaha aad ka dhagaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa toddobaatanka bisha rabicu thaani sanadka hijiriyada qodobada maanta oo arbacaha barnaamijka aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah kumaadka yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer khaza oo galay maalintii aad oo xiriira iyadoo tobanaan ruux ay shahiideen saacadihii ugu dambeeyey maamulka al sacuud oo dil toogashaha ku fuliyey laba ruux oo mida ka soo jeedo dalka eritrea maamulka nusayryada suuriya oo xabsiga dhigay qaxooti kasoo noqday dalka lubnaan ururka shiiciga ah ee la baxay xisbullah oo doortay hogaamiye cusub oo bedelaya xasan nasrallah madaxweynaha eritrea oo weerar afka ah ku qaaday xameti hogaamiyaha maleeshiyaadka rsf sidoo kale barnaamijkan waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan hogaamiye ka tirsan jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo waraysi muhiim ah siiyey wariye ka howlgala telefishinka faransiiska kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo dilgoordhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ka horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka kumaadka yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer khaza ayaa galay maalintii saddex boqol iyo sagaashanaad oo xiriira iyadoo saacadihii ugu dambeeyey tobannaan ruux ay shahiideen kuwo kalena ay dhaawacmeen haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan badar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqaymaha yuhuuddu ka wadaan marinka go'doonsanee khaza waxaan maantoo arbaca ah dhanka kalena ku beegan maalinkii saddex boqol iyo sagaashanaad oo xidhiir ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqaymo afar iyo labaatankii saac aynu soo dhaafnay ka dhacay marinka khaza weeraro xukugal ah oo ay ciidamada yuhuudda ka egeysteen daanta galbeed iyo dagaallo lagu jebiyey askarta saaynada yuhuudda aan ku horeyno duqaymaha ciidamada saynada yuhuudda waxay duqeen aadu xoogan ka fuliyeen magaalada deeriil balax ee bartamaha marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiidiyay afar ruux oo shacab ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aadu fara badan dadka shuhaadada iyo kuwa dhaawacyada qaba ayaana la geeyey isbitaalka shuhadaaw laksa oo hadda ah isbitaalka keliya ee laga heli kara adeegyada caafimaad oo dhammaystiran kana howlgala marinka khaza gaar ahaan bartamaha marinka warbaahinada ka soo waramaya khaza ayaa waxay xaqiijiyeen in ciidamada gumaystaha yuhuudda ee weerar xoogan oo xagga cirka ay ku qaadeen xaafadda sheekh naasir ee ku taala magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiiday saddex ruux oo shacab rayd ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen labaatan ruux oo kale duqintan ayaana waxay si gaar u abbaartay guri ay degnaayeen dad barakacyaalla oo xaafaddaasi ku yaala kooxaha gargaarka degdega ayaana waxay dadka dhaawacyada qabulo carareen isbitaalka naasir ee magaalada khanyunis ku yaala qaar ka mid a dhakhaatiirta ayaana waxay sheegeen in dadka dhawcyada qab ay ku sugan yihiin xaalad halis ah suuqa nafkah ee ku yaala magaalada khaza waxay ciidamada yuhuudda ku garaaceen duqimo aad u xoogan waxaana duqimahaas ay sababeen sishaadka tobanaan ruux oo shacab ah ayna ka mid yihiin dumar iyo carruur halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo fara badan suuqan ayaana wuxuu ku yaala magaalada khaza waxaana iskugu yimaada boqolaal ruux oo shacab riid ah si ay halkaasi wax kaga iibsadaan ciidamada gumaystaha yuhuudda ku andacoonaya inay beegsanayaan dagaalyaano ka tirsan kooxda muqaawamada ayaana waxay halkani ka geysteen duqan aadu xoogan xasuuqyada ay ciidamada yuhuuddu ka geysanayaan deegaanka beetilaahiya ayaana weli halkooda kasii socdaa iyadoona ciidamadii gumeystaha yuhuudda ay mar kale weerar ku qaadeen saddex guri oo deegaankani ku yaala waxaana halkaasi ku shahiday lix iyo toban ruux oo shacab rayd ah halka ay dhawci kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda duuqeyn ka geysteen teendhooyin ay ku hooyanayeen dadka barakacayaasha oo ku yaala galbeedka magaalada deriilbalaax ee bartamaha marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiday sida ay wararkanagu soo gaarayaan afar ruux oo falastiiniyiin ah halka ay dhawci kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan subaxii hore maantoo arbaca ah waxay ciidamada yuhuudda sidoo kale duuqeyn ku bigsadeen guri ay dad qaxooti ah degan yihiin oo ku yaala magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaasi ku shaydiyay afar ruux oo kale halka ay dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan sidoo kale waxay dabaabaadka ciidanka saynad yuhuudda ay duuqeeyeen dad qaxootiya oo igana ku sugnaa deegaanka almawaasi ee dhaca galbeedka magaalada rafax ee koonfurta marinka ciidamada gumeystaha yuhuudda ayaa sidoo kale maalintii shalay oo talaado ahayd ku kacay xasuuq aad u daran oo ka dhan ah dadka muslimiinta ee ku dhaqan marinka goodonsan ee khaza gaar ahaan waqooyiga ila wareedyo ku sugan khaza ayaa soo tabinayaa in ciidamada gumeystaha yuhuudda ay xasuuq cusub ka geysteen dhismo ku yaala deegaanka beetilaahiyah ee waqooyiga qidaaca khaza agaasimaha xafiiska warfaafinta ee khaza ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in sagaashan saddex ruux oo falastiiniyiinna ay ku shahiideen ku dhowaad afartan kan lagu laayahay nolol iyo geeri kadib markii yuhuudda dadkaasi ay ku duuqaysay guri shan dabaq ka kooban oo ay degan yihiin hal qoys kaasi oo ku yaala mashruuca beetilaahiya ee dhaca waqooyiga marinka khaza ragga sida firfircoonida le usoo tabinaya dhacdooyinka khaza waxay sheegeen dadka ku shahiiday duqaynta cadootooye ee yuhuudda ay ku jiraan ugu yaraan shan iyo labaatan caruur ah waana mid ka mid ah xasuuqyada maalmihii lasoo dhaafay laga diiwaangelinayey qeybo ka mid ah marinka khaza wararkay naga soo gaaraya waqooyiga khaza ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in ciidamada saynada yuhuudda ee duqayn aad u xoogan ku biigsadeen guri ay degan yihiin dad shacab ah waxaana halkaasi ku shahiiday dad aad u fara badan oo rayd ah halkay dhaawaco kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan ciidamada yuhuudda ayaa sidoo kale duuqeeyey masjidka abusaliim ee ku yaala magaalada beetilaahiya waxaana halkaasi ku shahiiday dad aad u tara badan oo shacab rayd ah halkay dhaawaco kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan waxaana xilligii ay duqayntu ka dhacaysay masjidkani ku sugnaa dad aad u fara badan oo cibaadaysanayey waxaana muddooyinkii dambe aad u soo badanayey duqeymaha ay ciidamada yuhuudda ku bartilmaameysanayaan masaajidda ay ku sugan yihiin dadka shacabka ah waxaana midani ka horeysay duqan ay ciidamada yuhuudda la eegteen masjidka ashahiida camaada caaqil ee ku yaala xerada beetilaahiya ee waqooyiga marinka goodonsan ee khaza duqeymo kala duwan oo ay saacadii lasoo dhaafay ciidamada gumeystaha yuhuudda ka geysteen deegaanada kala duwan ee marinka khaza ayaa waxay wasaaradda caafimaadka ee qidaaca khaza shaacisay inay ku shahiideen wax ka badan boqol afartan iyo saddex ruux oo shacab rayd ah boqol soddon iyo laba ka mid a dadkaasi waxay ku shahiideen waqooyiga khaza gaar ahaan deegaanka beetilaahi ah halkay dhaawci kala duwan soo gaareen wax ka badan boqolaal ruux oo kale iyaduona ay jiraan dad aad u fara badan oo ku hoos xandhiban burburka dhagxaanta iyo biraha shubka hoostooda kuwaas waan ilaa iminka wax gargaara loo fidin geesta kale ciidamada saynad yuhuudda ayaa waxay weerar xoogogalla ku qaadeen magaalada naabolis ee daanta galbeed halkaasoo sida bacaadadooda ahayd ay ku dhibaateeyeen dad shacab baan waxba galabsan waxaana halkaasi dagaal xoogan oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan uu ku dhex maray dagaalyahanada wax iska caabiinta falastiiniyiinta iyo sidoo kale askarta yuhuudda ee gardarada ku yimid halkaasi waxaana halkaasi looga itaalrownaaday oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey soo duulayaasha dulmiga ku caanbaxay ee yuhuudda tiro gaadiid gaashaaman ayaa waxay sidoo kale xoog ku galeen xerada balaad ah ee ay degan yihiin dadka danyarta ah waxayna halkaasi ka geysteen xadgudubyo kala duwan oo ay kula kaceen dadka shacabkii aan waxba galabsan iyaguona sidaas la mida weerar xukugalla ku qaaday xerada shacfaad ee waqooyiga magaalada barakeysan ee laqudus waxayna halkaasi ka geysteen waxyeello kala duwan oo ay gaarsiiyeen dadka shacabkii aan waxba galabsan magaalada khaliiliya ee dhacda waqooyiga daanta galbeed ayaa sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen weerar xukugall ah oo ay gobod falle kala duwan ugu geysteen dadka shacabka ah waxayna ciidanka yuhuuddu weerareen guryo ay degan yihiin dad shacab ah oo ku yaala xaafadda zallah ee bartamaha magaalada waxayna halkaasi ku waxyeelayeen dad maras ah oo aan waxba galabsan iyagoona xarag kula dhaqaaqay dhallinyaro badan oo ku dhaqnaa magaalada khaliiliyah ee waqooyiga daanta galbeed dhanka kale kooxaha muqaawamada falastiin ee ka howlgala marinka goodonsan ee khaza ayaa sargaal ciidan oo ka tirsan saynada yuhuudda iyo saddex askari oo kale ku dilay jabaaliya oo ka mid ah goobahu haatan ka holcaya dagaalada u dhexeeya ciidanka saynada yuhuudda iyo kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta warbixin uu soo saaray taliska ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa lagu xaqiijiyey in ugu yaraan afar askari oo ku jira sargaal sare lagu dilay dagaallo xooggan oo ka dhacay mandiqada jabaaliyah ee dhacday waqooyiga marinka khaza halkaasoo ay sahaynada muddo bil ku dhow ay ka wadaan oo lala xasuuqaya sirsifeen ah sargaalka la dilay ayaana waxaa magaciisa lagu sheegay yonitan johni creen kaasi oo ay da-diisu tahay labiiyo labaatan sano jir kana tirsanaa saraakiisha sarsare ee komandoska yuhuudda iyadoo askarta kale magacyadooda lagu sheegay sarkantis oo labaatan sano jir ah afiif oo labaatan iyo kow sano jir ah iyo naacuur oo labaatan iyo laba sano jir ah kuwaasoo dhammaantooda ka tirsanaa cutubka siddeetan iyo siddeedaad ee ciidamada gumaystaha yuhuudda ciidamada maamulka yuhuudda waxay sidoo kale bayaankooda ku sheegeen in sargaal kale oo ka tirsan taliska ciidamada saynada yuhuudda isla qaybtaasi uu sidoo kale si xun u dhaawacmay isku horimaadyada labada dhinac ayaan ahaa mid aad u culus oo ay dhinac socdeen qaraxyo aad u waaweyn ciidanka saynada yuhuudda ayaana waxaa lagu dumiyey dhismayaashii ay ku hos jireen qismiga iclaamka ee kooxda wax iska caabiinta falastiiniyiinta ayaa waxay saacadii lasoo dhaafay nashriyeen weerar dhabagal ah oo ay dagaalyahanada muqaamadu ku beegsadeen ciidamo ka tirsan maamulka gumaystaha yuhuudda xilay ku socdaalayeen bariga xerada jabaaliyaah weerarkan uu dhacay maalintii sabtida ayaa waxay kooxda muqaamadu ku beegsadeen gaari gaashaaman oo ay wateen ciidamada gumaystaha waxaana muuqaalka lagu soo bandhigayaa dagaalyahanada wax iska caabiinta oo diyaarinaya qarax aad u xoogan oo ay la beegsadaan gaariga ciidamada yuhuudda waxayna intaa kadib isku diyaarinayaan fulinta weerarka waxaana la arkayaa ciidamada wax iska caabiinta falastiiniyiinta oo mid walba garabka suranaya hubkiisa una heelan daadinta dhiigga cadowga yuhuudda gaariga uu hadafka yahay ayaa wax yar kadib soo gaaraya halkii loogu diyaariyey qaraxa waxaana si dhammaystiran gaarigaasi u burburinayaa qaraxii ay u diyaariyeen kooxda muqaamada falastiin halkaas ayaana waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqonaya askar badan oo ka tirsan saynada yuhuudda isla markaana la socday gaariga la beegsaday ciidamada muqaamada ayaana markii ay weerarka isku diyaarinayeen waxay ku sugnaayeen mid ka mid a guryaha ay ciidamada yuhuudda ku burburiyeen duqaymaha dagaalyahanada muqaamada ayaana waxay ahaayeen kuwa gaarigana ka ilaashanaya shaashadda iyagu isticmaalayeen weerarkan ayaana guulaystay waxaana uu u dhacay sidii loo qorsheeyey waxaana ku dhintay askar badan oo yuhuudda ka tirsan halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale fadliga allah ciidamada yuhuud ayana waxay sidaas ugu la-anayaan buqcad kastoo ay kaga sugan yihiin marinka goododsan ee khaza ugu dambayntii war ka soo baxay kooxaha wax iska caabiinta falastiiniyiinta ayaa looga hadlay duqaymaha iyo xasuuqyada cadootooye ee maamulka yuhuudda mas-uul sare oo ka tirsan kooxda wax iska caabiinta falastiiniyiinta ayaa wuxuu sheegay in cadowga yuhuudda ay weli sii wadaan xasuuqyada ay kula kacayaan shacabka ku dhaqan khaza waxaana uu tilmaamay in middan ay usii dheer tahay siyaasadda gaajeysiinta ay ku kacayaan ciidamada gumaystaha yuhuudda dadka ku dhaqan waqooyiga khaza ayaana waxay haatan noqdeen kuwa had iyo jeer wajahaya dhibaatooyinka gaajeysiinta iyo duuqaymaha cadowga yuhuudda wuxuu sidoo kale hogaamiyahan ka tirsan kooxda muqaamadu sheegay inay ciidamada saynada yuhuudda ay qafaasheen wax ka badan lix boqol oo ruux kuwaasoo aysan ogin meel ay ku sugan yihiin iyo xaaladda iminka la nool yihiin wuxuuna ku baaqayn sida ugu dhaqsiimaha badan ay ciidamada gumaystaha yuhuudda ku soodayeen dadkaasi iskagana soo baxaan isbitaalka kamaal cadwaan idaacadda ku hadasha afka gumaystaha yuhuudda ayaana waxay dhowaan ka dhawaajisay inay ciidamadoodu khafaasheen boqolaal ruux oo ay ku sheegeen inay yihiin mas-uuliyiin iyo hogaamiyayaal ka tirsan kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta gebagabada hadalka mas-uulkani ka tirsan kooxda muqamada ayaa wuxuu sheegay inay aqbaleen soo jiidinta ka timid dhanka dowladaha dhexdhexaadiyaasha isagoona sheegay inay diyaar u yihiin xabad joojin balse ay shuruudoodu tahay in ciidamada yuhuudda ay goodoonka ka qaadan marinka khaza gaar ahaan waqooyiga iyo isbitaalka kamaal cadwaan netanyahu ayaana wuxuu horey u sheegay inuusan ciidankasi ka soo saari doonin halka loo yaqaana fildiliviya waa goob istaraatiiji ah oo isku xirta daanta galbeed dhulkii ay xooga ku haystaan yuhuudda iyo weliba marinka goodoonsan ee khaza wuxuuna sheegay in halkan uu ka ilaalinayo masaalixda shacabka yuhuudda
بقدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
waad mahadsantahay haashim cabdinaasir nusratul islaam ayaa baahisay filim cusub oo soo bandhigaya duqeyn khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maali
أو تعاد تندم تلك من أسلافنا إرثنا فافهموا إرثنا muwaasasada warbaahineed ee azalaaq ah oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa soo saartay isdaar xiise badan kaasoo la daawan karo labaatan daqiiqa iyo qadar ilbiriqsiyo ah mu'asasada azalaaq ah ayaa markii ugu horreysay soo bandhigtay duqaymo loo adeegsaday diyaaradahan duuliga lahayn ee jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo beegsanaya ciidamada maali iyo gaadiidkooda gaashaamana aysan xabadda karin sida laga dheehanayo muuqaalka marka hore diyaaradda daroonta ayaa soo gaaraysa xirada ay howlgalka ka fulin rabto waxayna sahminaysaa oo ay sugaysaa ahdaafta ay beegsan rabto iyadoona kaamirada diyaaradda daroonista ay soo qabanayso ciidamada maali oon waxba ka qasnayn oo jooga xiro iskuroran ah oo ku taala gudaha dalka maali mar qura waxaa dushooda ka hilaacaya gantaalada diyaaradda daroonista iyagoona kala carar samaynaya askarta maali muuqaalka ayaa lagu arkayaa askar xeen ah oo ka firxanaya xirada diyaaradda ayaa ku beegsanaysa dhul saxra ah oo ay degganaayeen ciidamada waxyaabaha xusida mudan ee muuqaalka ku jira waxaa ka mid ah tiro askar ah oo dhulka ku saxfinaya kuna labisan yihiin dareeska ay caanka ku yihiin ee ciidamada maali mid welibana waxa uu isha la raacaya diyaaradda daroonista ee gantaalka soo tuuraysa
حربنا كالنار بركانا لن تري صيون إن زحفت جندنا سلما وأحوانا بل ضراب الصارمات علت في الرؤوس ظرفها أنا وطعام الرمح قذفت ورماة النبل إتقانا بل ضراب الصارمات علت في الرؤوس ظرفها أنا وطعام الرمح قذفت ورماة النبل إتقانا منثر الأفغان أسادي وكذا الصومال والسادي يمن الإيمان أمدادي سيلاقي الكفر شجعانا من ثرى الأفغان أسادي وكذا الصومال واسنادي يمن الإيمان أمدادي سيلاقي الكفر شجعانا مغرب الإسلام قد وثبات وليوف الشام بنيانا هذه كشمير قد نهضات وبشرق الصين فرسانا intaad ku guda jirto daawashada filimka cusub ee soo saartay muwaasasada azalaaqa waxyaabaha xusida mudan ee aad ku arkayso sidoo kale waxaa ka mid ah ciidamo inventary ah ama lugeynaya oo ka tirsan militariga nusratul islaam walmuslimiin ayaa soo gaaraya xiradii duqeynta lala beegsaday oo dhowr gantaal ku riday diyaaradda jamaacadda nusratul islaam iyagoona dagaal la-aan la wareegaya xirada hub gaadiid dagaal saanado militarina kasoo daaburanaya sidoo kale ciidamada mujaahidiinta jamaacadda ayaa dab qabasiinaya qaybo ka mid ah xirada maadaama wixii waxtar ahaa oo yiile ay ka qaateen
عميل جبان أبادوه بالضربة القاصمة شباب بنيرانهم أجهزوا على دولة الردة المجرمة فكم جندلوا من عميل جبان أبادوه بالضربة القاصمة أبادوه بالضربة القاصمة برشاشهم سطروا الملحمة
qaybaha dambe ee fideoga cusub ay baahisay mu'asasada azalaaq ah oo ah garabka warbaahineed ee jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin waxaa lagu soo bandhigayaa hubkii iyo gaadiidkii mujaahidiinta soo furteen gaadiidka ayaa gaaraya ilaa iyo shan gaari oo dhammaantooda ku rakiban hubka lidka diyaaradaha waxaa sidoo kale aan meesha ka marnayn hub aad u fara badan oo tirabeel ah oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada militariga jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin kana soo qaateen ciidamada maali صدرهم أشرف الأوسمة وساموا الشهادات أسمى المنى هنيئا لمن حازها خاتمة هنيئا لمن حازها خاتمة هنيئا لمن حازها geeska kale maamulka al sacuud ayaa dil toogashaha ku fuliyay laba ruux oo midkood ka soo jeeda dalka elitreya wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka al sacuud ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in maxkamadda sare ee dalkaasi ay xukun dil toogashaa ku riday laba ruux oo kasoo kala jeeda xarameynka iyo elitreya saalax bin cumeyr ashumari ayaa lagu eedeeyay inuu dalka soo geliyey maanduuriye daroogo ah ciidamada ammaanka ee maamulka ali sacuud ayaa qabtay ninkan sidaasi darteedna lagu riday xukun dil toogasho ah iyadoo isla maalintii shalay oo talaado aheyd lagu fuliyey xukunka dilka toogashada ah qofka labaad ee dilka toogashada ah lagu fuliyey ayaa lagu magacaabaa najaash cabdulqaadir waxa uuna ka soo jeedaa dalka elitreya ee dhaca qaaradda afrika isagoona lagu eedeeyay inuu horey dil u geystay nin ay murmeen wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka ali sacuud ayaa sheegtay in labada xukun ee dilka toogashada ah la fuliyey maalintii shalay oo talaado ahayd waxaana saxiixay sida warka lagu sheegay boqorka maamulka ali sacuud salmaan bin cabdicasiis maamulka ali sacuud ayaa inta badan fuliya xukuno dilal toogasho ah oo badi dadka lagu fuliya ay kasoo jeedaan dalal ka baxsan dhulka xarameenka waxaana dilalka qaar ay yihiin kuwa siyaasadaysan xukunada maamulka ali sacuud ayaa ah kuwa aan waafaqsanayn shareecada islaamka iyadoona lagu xukumo dadka la tooganayo dasaatiir ay soo dejiyeen dowlado kale horey wuxuu maamulka ali sacuud si raxanraxana u xasuuqay culimo ducaad iyo dhallinyaro muslimiin ah kuwaasoo la falgalay qadaayaadka muslimiinta ee caalamka arrintaasi darteedna ay ku muteysteen in la dilo iyadoo lagu eedeynayo waxa ay ugu yeeraan argixisada iyo inay ka hor imaadeen hoggaanka dalka dhinaca kale maamulka nusayriyada ayaa xabsiga dhigay qaxooti kasoo jeeda dalka lubnaan iyadoo dalka lubnaan ay kasoo barakacayaan dad badan oo ay ka mid yihiin kuwa horey uga barakacay dalka suuriya dibna ugu soo noqonayaan deegaanadooda ciidamada ammaanka ee nusayriyada ayaa baraha kontarool ku qabqabanaya dadka kasoo laabtay dalka lubnaan ee asal ahaan kasoo jeeda dalka suuriya iyadoo aan la ogeyn waxaa keenay in si gaar ah loo ugaarsado dadkan warbixin ay soo saartay hay-adda sheegatay inay u doodo xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa sheegtay in la diiwaangeliyay in maalmihii lasoo dhaafay ciidamada nusayriyada ay xabsiga dhigeen ugu yaraan lix iyo labaatan ruux oo kasoo noqday dalka lubnaan dadka ayaa xabsiga kula kulmaya xaalad adag iyo jirdil joogto ah iyadoona mid ka mid a dadka xabsiga la dhigay u geeriyooday tacdiibka waxaana xusid mudan in dadka la xiray ay ka mid yihiin dumar iyo caruur sida ay kusoo waramayaan warbaahinta ka howlgasho dalkaas waxaa loogu yeero qaramada midoobey ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in dadka kasoo tallaabay xadbeeneedka u dhexeeya lubnaan iyo suuriya ee kasoo cararay colaada lubnaan ay gaarayaan afar boqol iyo soddon kun oo ruux kuwaasoo boqolkiiba toddobaatan ay yihiin dad suuriyaan ah halka inta soo harta ay yihiin dad u dhashay dalka lubnaan oo naftooda kala baxsanaya dagaalka ururka shiiciga ah ee la baxay xisbullah ayaa doortay hogaamiye cusub oo bedelay xasan nasrallah kooxda shiiciga ah ee xaruntooda tahay dalka lubnaan ayaa ku dhawaaqday inay yeelatay hogaamiye cusub oo bedelay xasan nasrallah oo yahuudda ku dishay duqeyn ka dhacday magaalada bayruud ee caasimada dalka lubnaan kooxda ayaa sheegtay in nucayim qaasim oo ka mid ah mas-uuliyiinta jamaacada uu noqday xogeeyaha guud ee ururka shiiciga ah isagoona bedelay xasan nasrallah ninkan cusub ayaa tan iyo sanadkii kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii wuxuu ahaa hogaamiye ku-xigeenka kooxda shiiciga ah ee degan lubnaan wuxuuna kasoo jeedaa mandiqada kafarfil ah ee koonfurta lubnaan halkaasoo ay u badan yihiin ururka shiiciga ee isugu yeero xisbullah durba markii lagu dhawaaqay in xilka hogaamiyaha ururka shiiciga ah loo dhiibay waxaa fariin goondisa usoo diray yuwaaf galandi oo ah wasiirka dagaalka ee yahuudda kaas oo ku goondiyey inay marsin doonaan waddadii uu maray xasan nasrallah ugu dambeyntii madaxweynaha eritreya ayaa weerar afka ku qaaday xamiiti isagoona ku tilmaamay inuu taageersan yahay militariga suudaan siyaasi afweerka oo ah madaxweynaha dalka eritreya ayaa waraysi uu siinayay warbaahinta dalka suudaan waxa uu kaga hadlay arrimo la xidhiira dagaalka dalka suudaan waxa uuna sheegay in colaada ka socota suudaan ay gadaal ka riixayaan dowlado shisheeye oo leh dano siyaasadeed isagoona tilmaamay in lama huraan tahay in awoodda la isugu keeno in la joojiyo dagaalka suudaan bil ka hor intaanu qarxin dagaalka suudaan waxaa dalka eritreya booqasho ku yimid hogaamiyaha r s f ninka lagu magacaabo xamiiti kaasoo markii ugu horreysay afwarkii uu ka sheegay waxaa dhex maray waxa uu tilmaamay inuu weydiiyey waxa ku riixaya colaadda uu hogaamiyo militariga suudaan afwarkii mar su-aal laga weydiiyey waxa hogaamiyaha militariga suudaan uga soo qaybgeli waayay kulankii saddex geesoodka ahaa ee ka dhacay asmara kaasoo u dhexeeyay dowladda federaalka masar iyo eritreya ayuu afwerki oo ah madaxweynaha dalka eritreya sheegay inay qeyb ka tahay suudaan iskaashigaas martina aanay ka ahayn kulanka hogaamiyaha dalka suudaan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idinkuga celiyo haashim iyo qeybaha kaarsan barnaamijka dhacdooyinka dunida
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan hogaamiye ka tirsan jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo waraysi muhiim ah siiyey wariye ka howlgala telefishinka faransiiska waxaana soo jeedinaya yasar cabdallah
للطريق الشوق مشاعر الأنوار هم للنسيم عبيره الفوار وقادة رفعوا التميز راية
waryaha lagu magacaabo wasiim nasri oo ka howlgala telefishinka faransa si gaarana uga faalooda arrimaha jamaacaadka jihaadiga ayaa waraysi gaara la yeeshay hogaamiye sare oo ka tirsan jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee ka howlgasha mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika waraysiga oo ay baahisay muasasada warbaahineed ee azallaaqa wuxuu sheekh moxamed kuufa oo ka mid ah mas-uuliyiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin kaga jawaabay su-aalo dhowr oo weydiiyey wasiim nasri kuwaasoo la xidhiira mandiqada ay ka howlgasho jamaacada iyo howlgallada militari ay fulinayso maruu ka jawaabayay su-aal la xiriirta furiinta burkina faso iyo ragga ka howlgala ayuu sheekh moxamed kuufa bogaadiyey dadaalada ballaaran ee jihaadiga ah ee ay wadaan ciidamada nusratul islaam walmuslimiin ee ka howlgala dalkaas isagoona muujiyay inay kaalin adag ka qaadanayaan halganka ka socda mandiqada وإخواننا في بوركينا وعلى رأسهم أخونا أبو محمود نحسبهم أهلا لهذه المناصب walaalaheenna ka howlgala burkina faso ee uu hogaamiyo walaalkeenna abuu maxamuud waxaan u aragnaa inay u qalmaan howshaas loo igmaday alle mahaddiina waxay tahay inay ku jiraan oo ay ka howlgalaan dhufays weyn oo ka mid a thuquurta ribaadka iyo jihaadka ee mandiqada saaxilka waxay dhigeen wacdaro wanaagsan kooxda xukunka hayse ee burkina fasona waxay dhadhansiiyeen dacar qaraar kamaa-inada iyo weerarada joogtada uga dhaca halkaas ayaana warkan aan tilmaamayna daliil cad u ah waa rag gob ah alle ayayna ajarkooda ku leeyihiin الغارات والكمائن المتكررة يوميا إلا دليلا ساطعا على ذلك فلله درهم وعلى الله أجرهم
sheekh moxamed kuufa oo ka mid ah hoggaanka sare ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday howlgallada ay ka wado jamaacada dalka maali sheekha ayaa muujiyey inay qaadi doonaan howlgallo adag oo beegsada militariga bamako ee talada dalka maali gacanta ku haya isagoona dhanka kale sheegay in hadafkooda aanu ahayn in howlgalladooda ay waxyeelo kasoo gaarto dadka muslimiinta sidaasoo ay tahayna ay dhacdo in mararka qaar ay howlgalladooda sababaan waxyeelo gaarta dadka muslimiinta ah ليس من منهجنا الحربي من قبل استهداف الأبرياء من الناس وإنما حربنا مع المحارب manhajkeenna qaabdagaalka kama mid ahan inaan beegsanno dadka abriyada ah ee aan waxba galabsan dagaalkeenna waxa uu ku wajahan yahay kuwa nala dagaalamaya waana wax jira inay qaladaad naga dhacaan inta aan ku guda jirno fulinta howlgallada arrinkaasina ma jirto qof ka badbaadi karta oo aanay ka dhacaynin diyaarna waxaan u nahay inaan qaadanno xuquuqda iyo mas-uuliyadda la xiriirta qaladaadkaas amaa qodobka la xiriira qorshaha howlgallada mustaqbalka macquul ma ahan inaan ka hor sheegno warbaahinta waana ka cudur daaranaynaa laakiin cadowga alle waxaan ku leenahay ku bishaaraysta wax qalbigiinna xumaan geliya allaah idankii warkuna waa dhan yahay ولكن نقول لأعداء الله أبشروا بما يسوءكم بإذن الله وكفى isbeddelka guud ee ku yimid mandiqada saxraa iyo saaxilka afrika oo ay ka jilbilaabatay dalal dhowr ah dowladda faransiiska ayaa wax laga weydiiyey sheekh moxamed kuufa wuxuuna sheegay in haddii ay yihiin jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay aad uga faraxsan yihiin wejigabaxa iyo jabka gaaray faransiiska oo ay ihaanaysteen saraakiishii iyada u shaqaynayay kuwaasoo ka doortay dowlado kale oo ay ruushka ka mid tahay dowladda faransiiska ayuu uga baaqay inay joojiso dulmiga ay ku hayso muslimiinta dibna u saxdo sooyaalkeeda madow ee ku xarnan dulminta shucuubta degan waqooyiga afrika طبعا هو نصر مؤذر من الله به علينا وعلى أمتنا المسلمة فلله الحمد والمن وهو انتقام رباني من dabcan ka bixitaanka dowladda faransiiska ee dalalka naijer burkina faso iyo maali waa guul weyn oo allaah nagu manaystay annaga iyo shucuubteenna muslimka ah alle ayaana ku mahadsan waana aargudasho rabbaani ah oo uu allaah ka aargudanayo hogaamiyayaasha faransiiska ee ku jeesjeesay islaamka arkaantiisa iyo shacaa'irtiisa oo garab siiyey cidda aflagaadaysay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam allah wuxuu yidhi إنا كفيناك المستهزئين فأتى الله قادة فرنسا من حيث لم يحتسبوا alle waxa uu uga yimid faransiiska meel aanu filaynin oo waxa uu ku dhiiriyey atbaacdooda iyo addoommadooda kuwaasoo ku dhiiraday inay bannaanka ka istaagaan faransiiska kuna fallaagoobaan oo ay ku beddeshaan kuwo kale taasoo faransiiska ku noqotay in iyadoo dullaysan ay ka baxdo mandiqadda waxaa wanaagsan in tani ay cibro iyo waano u noqoto faransiiska oo ay ka daba tagaan inta ay suuragalka tahay in laga daba tago qaladaadka ay u geysteen si guud muslimiinta gaar ahaan afrika iyo waqooyigeeda waana inay joojisaa dulmiga ay ku hayso muslimiinta iyo daandaansigooda taas beddelkeedana ay muslimiinta ixtiraamto qofkii wanaag kula dhaqmo muslimiinta waxay iyaguna kula dhaqmayaan wanaag qofkii dulmi la yimaadana isaga unbaa isdulminaya waana inuu dhabarka u ritaa waxa ka dhasha dulmiga uu geysanayo yataxamala jariiraati afcaali wallaahu gaalibun calaa amrih walaakina akthara annaasi laa yaclamuun nusratul islaam walmuslimiin ayaa ah jamaaco jihaadi ah oo hoos tagta faraca alqaacida ee maqhribul islaam waxaana ay ka howlgashaa dalal dhowr ah oo ay ka mid yihiin burkina faso maali iyo nayjar waana mid ka mid ah faracyada uga awoodda badan alqaacida waxaana hogaamiya sheekh abulfadli iyaad aqaali
للطريق مشاعل الأنوار هم للنسيم عبيره الفوار مضادة رفعوا التميز راية هم في العزيمة ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي guud ahaanna intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت